بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب الزكاه وهاجر الكتاب والباب والفصل مؤلفك رحمه الله inta badan wuxuu isticmaalaa waa alkutub alfusuul fasallo u badan yahay alkitaab waa liljins walbaab waa lilnawc walfaslu lilmasaa'il saasay culummadu u kala qaybiyeen kitaabka jinsiguu ku saabsan yahay markii la leeyahay hadda azakaa ma macnaa waa jinsu jinsu zakaaw wax alla wixii zake ku tacalluqa ayaa soo hoosgelaya markii baab gooniya laga hadlo waa nooc maalan haddii la yidhaha kitaabu zakaa ee kadibna la yidhaahdo baabu zakaati اlibil muxuu noqonayaa baabkaasi nooc wuxuu ku saabsan yahay anwaacdii zakada ka mid a alfaslu markii la yidhahdana waxaa loo isticmaalaa masaa-ishaa loo isticmaala waxaan ka soo baxnay guud ahaan kitaabu salaa oo salaat اljanaaza xataa markii salaada la raaciyo halkan wuxuu ka guda gelayaa kitaabu zakaa waa ruknun min arkaani اlislaam zakada waa ruknun min arkaani alislaam allah subxaanaه wa tacaala fi lgaalib wuxuu xiriiriyaa azakaa wasalaa qur-aanka markaad u fiirsato meelo badan way isku cadfan yihiin waaqiimu salaa waaatu zakaa waaqiimu salaa waaatu zakaa fain taabuu waaqaamuu salaata waaatow zakaa qur-aanka waa ku badantaa maxaa yeelay zakadu waa cibaada maaliya salaaduna waa cibaada badaniya labadii nooc ama labadii qayb ee cibaadadu u qaybsantay ayay kala matelayaan dadka zakada laga rabo waxay u qaybsamaan saddex qaybood qolada zakada bixisa oo hantidooda zakada waa noo imaan doonta axkaamteeda hantidooda haddii zaka lagu yeesho sidii ilaahay subxaana wa tacaala ee rasuulkiisa u amreen u guta kuwaasi waa kuwa liibaanay ilaahayna u ammaanay qad aflaxa man tazakaa wاladiina hum lizakaati faaciluun ilaahay subxaana wa tacaala waa ku ammaanay dadka mu'miniinta sifaadkooda waxaa ka mid inay zakada bixiyaan qoladaasi waa qolo ammaanan sinfiga labaad waa qolo zakada inay waajib tahay ictiqaadsan aaminsan laakiin haddana diiday inay zakadii bixiyaan bukhlan wa shuxan bukhli dartiis iyo shaxiixnimo darte way diideen inay zakadii bixiyaan ayagoo haddana aaminsan zakadu inay waajib tahay kuwaasi fusaaq waay kuwaasi waa kuwa fusaaqa waxayna khatar ugu jiraan cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala inay la kulmaan yowma alqiyaama والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم cadaab aliima oo mu'lima ugu bishaaray buu yidhi alla subxaana wa tacaala waa kuwa kaydinaya hantida dahabka iyo fidada oo aan ku bixinayn fii sabiili illaah wax zakaa ka bixin maaya qoladaasi fusaaq wa laakiin gaalo ma ah zakadana waa laga qaadayaa qahran baa looga qaadayaa qasab ayaa looga qaadayaa oo amiirka muslimiinta ama imaamulmuslimiin wuxuu xaqu leeyahay hadday afraad yihiin waxa zakada diidana hantidoodu dhex tegayaa zakadana waa ka soo saaraya waxba la warsan maayo hadday qolo isbahaysato ay yihiin oo u diyaargaroobay inay dagaalamaan wuu la dagaalamayaa ilaa ay zakada bixiyaan wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati wazakaa saasuu yidhi abubakar radia allahu canh ilaahan ku dhaartay waan la dagaalamayaa buu yidhi kuwa zakada iyo salaada kala saaraya oo dhahaya waa tukanina laakiin zaka bixi may wallaahi low manacuunii canaaqan kaanuu yu-adduunaha ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam laqaataltuhum calayha wuxuu yidhi allan ku dhaartay hadday waxar ii diidaan wax kale iska dhaaf hadday waxar diidaan oo yidhaahdaan bixin mayno waxartaasoo ay bixin jireen waqtiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxarta darteedaan kula dagaalamayaa buy ilaa aan waxarta ka qaado macnaa wax aan uga tegaaya ma lahan wey cumarna waa ku waafaqa radia allahu canhu markii dambe waxayna noqotay ijmaacu saxaaba in lala dagaalamo kuwii zakada diiday laakiin waxaa kala duwan waa lala dagaalamayaa iyo waa la dilayaa farqigaa u dhexeeya dagaal walba ma dilaa ka dhalanaya ka dhalan maayo waxaa laga yaaba mararka qaar in la dagaalamo cidnana aysan ku dhiman sooma laakiin waa lala dagaalamayaa intii lala dagaalamaya hadday dhintaanna dhiiggooda hadar waa waxba laga soo qaadi maayo hadday isdhiibaan ama laga qaalib noqdo zakadii baa laga qaadayaa hantidooda mar walba waxaa waajib in zakadii laga qaado waxay culummadu isku khilaafeen markii lala dagaalamo ee laga itaal roonaado zakadii keliya miyaa laga qaadayaa mase xoogaa dheeraadoo tacsiirna waa loogu darayaa dhaqaalo dheeriya ma loogu darayaa ma laga qaadaya bacdulculamaa waxay yidhahdeen maya intii ilaahay ku waajibiye keliya laga qaadaya qolana waxay yidhahdeen maadaama ay diideen juhdi iyo dhibaato ay geliyeen muslimiinta hanti dheeraadana waa looga qaadaya zakadiina waa laga qaadaa iyo ziyaado calaa kullin sinfigaasna waa sinfi madmuumiin ah waa qoladii zakada diiday ayagoo aaminsan inay waajib tahay ayagoo la bakiilaya hantidii sinfiga saddexaad waa qolo aan aaminsanayn wujuubu zakaa zakada inay waajib tahay maba aaminsana ma caqiidaysna qoladaasi culummadu waxay yidhahdeen labaa loo kala qaadaya hadduu yahay qof ku barbaaray fii baadiyatin baciida ama uu yahay xadiidu cahdin fi lislaam kaasoo kale waxay yidhaahdeen yucallam wa yucaraf waa la barayaa waxaana la ogeysiinayaa wujuubkii zakada waa jaahile waljaahil yucallam jaahilka waa in wax la baro qofkaani hadduu yahay qof ku barbaaray meel ka fog buldaanta muslimiinta dabcan qofka kullamaa uu ka fog yahay meelaha ay dadka muslimiinta ku nool yihiin waa mar walboo jahligu uu ku badan yahay qofkaasi marka muusan maqal zako wax la yidhaahdo waajiba ama mar dhowuu soo islaamaba markaasuu qofkaasi soo islaamay weli ma baran zakada inay ka mid tahay arkaanta islaamka oo ay waajib tahay kaama la gaalaysiinaya mase waxbaa la barayaa waa in wax la bara waayo waa in la yidhaahdo zakadu waa waajib aayaadka lagu dul akhriyo axaadiisii loo sheego waa yucallam jaahil waayo waa in wax la baro la gaalaysiin maayo jahligiisaa loogu cudur daaraya laakiin hadduu ku barbaaro waa qeybta labaade hadduu ku barbaaray fii awsaati almuslimiin uusan ahayn qof islaamnimada ku cusub kaasi waxaa lagu xukumayaa kufri iyo gaalnimo hadduu diido wujuubu zakaa sababtu waa maxay hadda qof ku nool bayna almuslimiin ku barbaaro ku koray islaamnimadii aan ku cusbayn inuu yidhaahdo aniga ma ogi zakada inay waajib tahay arrin suuragala ma aha maxaa yeele zakadu waxay ka mid tahay arrimaha la og yahay si daruuriyana loo og yahay bayna almuslimiin inay waajib tahay qof walbaa og ama caami ha ahaado ama culummo ha ahaado qof walba wuxuu og yahay zakadu inay waajib tahay asigoo marka waajibnimadii zakada og hadduu yidhaahdo zakadu waajib ma aha qofkaasi kaafir waayo waa mid ilaahay ku gaaloobay subxaana wa tacaala dadka marka zakada laga rabo saddexdaas qaybood ayuu u qaybsamayaan zakada azakaa mar dhowaa waxaan ku soo marnay fii buluuqi lmaraam xagga luqadana culammadu waxay yidhahdeen waa annamaa wa ziyaada waa ziyaada iyo wixii oo kordhaya waay zakada sideeda waxaa la yidhaahdaa maal ama hanti mucayana oo sharcigu qadaray in la qaado waxaana hantidaasi laga qaadayaa oo laga saarayaa maal sharcigu uu ku qadaray xad ama nisaab hadduu nisaabkii gaaro sanadna uu ka soo wareegto hadduusan ahayn waxyaabaha dhulka ka soo baxa wixii masaa'ila sheikhaa noo sharxaya wuxuu yidhi tajibu zakaatu calaa kulli xurin muslimin zakadu waxay ku waajibaysaa qof walba oo xor ah oo muslima calaa kulli xurin maxaa ku baxaya xurin addoonkaa ku baxaya addoonka wax zakaa laguma leh sababtu waa maxay aslan maalba ma leh addoonku zaka waxaa laga qaadaa qof maal leh addoonka asigaa maala maalkiisana yaa iska leh hadduu hanti xataa soo shaqeeyo sayidkiisaa iska leh marka addoonku wax maala ma laha sidaa darteeda waxaa lagu qayday qofka zakada ku waajibaysa inuu yahay qof xor ah calaa kulli xurin muslimin muslima muslim maxaa ku baxaya alkaafiraa ku baxaya oo tama milkuhu tama ou dhammaystirnaaday milkuhu lahaanshihiisa waxaa dhammaystirnaada lahaanshihiisa waaqican xaaluu yahay lahaanshahaasi mid ku dhacaya calaa nisaabi nisaab nisaabku waa qadar sharcigu uu qadaray oo zakadu ay ku waajibayso culamada qaarna waxay ku tacriifiyeen waxay yidhaahdeen annisaabu huwa alqadar aladii rataba ashaaricu wujuuba azakaati calaa buluuqihi nisaabka waxaa la yidhaahdaa qadar aladii qadarkaasoo rataba shaaricu wujuuba azakaa shaarica uu ka ratibay uu ku xiray zakada waajibiddeeda wuxuu ku xiray shaaricu calaa buluuqihi nisaabkaas gaaridiisa marka nisaabku waa qadar sharcigu uu ku xiray hantidu markay zaka ku waajibayso inay qadarkaas gaarto qadarkaas hadday gaarto nisaab baa la yidhaahdaa zakadu waxay ku waajibaysaa qof walboo xor ah muslim ah tama milkuhu uu dhammaystirmay lahaanshihiisa meeshaan waxaa la soo qadaraya waaqican xaaluu yahay lahaanshahaasi mid dhacaya oo ku dhacaya calaa nisaabi nisaab ku dhacaya nisaab uu leeyahay asiga xowlan waa tamyiiz yacni xagga xowlka iyo wareegidda macnaha sanadna uu ka soo wareegaa loola jeeda zakadu waxay ku waajibaysaa qof walba oo xor ah oo muslim ah oo maalkiisu nisaab gaaray sanadna ka soo wareegtay falaa talzamu lmukaataba wala alkaafira falaa talzamu zakada ku laasimi mayso waajib kuma aha almukaataba addoonka mukaatabka ah wala alkaafira kaafirkana ku laasimi mayso zakada almukaatab waxaa laga keenay min almukaataba oo ah wax kala qorid yacni in wax la kala qorto kitaabadii qoraalkii waay addoonka mukaatabkaana waxaa la yidhaahdaa addoonka sayidkiisa heshiiska la galay wuxuu heshiiskula galay in addoonka uu sayidkiisa u soo shaqeeyo oo u keeno maal qadarkiisu uu yahay kada wa kada yacni maalka waa isla qadaraya sayidka wuxuu leeyahay haddaad sanadkii intaa keento ama shan sano maalan gudahood ama afar sano intaasoo maala haddaad isiiso muddadaas gudaheeda xorata oon ku xoraynaya addoonkii heshiiskii waa aqbalay wuxuu u dhaqaaqay sidii uu maalkaas u bixi lahaa xorna u noqon lahaa waa sida bariiroo kale radia allaahu canha bariira mukaatabay la gashay soo ma ahan dadkii ehelkeeda aha waxay tihi tiscu awaaqin ayaan kula ballamay yacni sagaal uuqiyadood ayaan kula heshiiyey bay ti waatay tir caaisha iga saacid oo igu kaalmeen mukaatab baa la yidhaha addoonkaasi addoonkaasi marka xornimadiisu waxay ku xihan tahay inuu heshiiskii oofiyo addoonka noocaasa ee mukaatabka ah ku laazimi mayso zako maxaa yeele weli addoonnimuu ku jira kan mukaatabka ahaynna hadda waa min baabin awlaa oo mukaatababa aan gelin weli falaa talzamu lmukaataba mukaatabka zakadu ku laazimi mayso walalkaafira gaalkana ku laazimi mayso gaalka ku laazimi mayso hadduu mualifka ula jeedo gebi ahaanba waajib kuma aha oo lagula khitaabi maayo oo lagula hadli maayo qofka gaalka ah zakada iyo cibaadaadkaba qowlkaasi waa qowl culammada qaar ay qabaan laakiin marjuuxa waa laga raajixsan yahay sida saxiixa gaalada waa lagula khitaabayaa axkaamta iyo cibaadaadka laakiin inay fuliyaan oo cibaadaadkaasi ay la yimaadaan waxaa ka horeeya inay soo islaamaan gaalka zake inuu bixiyo wa aatu zakaata markuu alla leeyahay wuu soo gelaya oo dadka la leeyahay zakada bixiya laakiin hadduu bixiyo ma laga aqbalaya asoo gaal ah laga aqbali maayo waxaa la leeyahay marka hore waa inaad soo islaamto bacda dalika aad zakada bixiso wa ama almurtadu amaa midka murtadka ah almurtad bimacnaa waa aladii rajaca can اlislaam ila اlkufr waa midka islaamnimadii ka noqday ee gaalnimo u noqday fain rajaca ila اlislaami hadduu islaamnimada u noqdo lazimahu waxaa ku laasimaya zakadii ay lazimahu adaau الzakaa zakadii inuu guto ayaa laasim ku ah limaa madaa wixii tegay inuu zakadii ka bixiyo sanawaadkii tegay inuu zakadii bixiyo ayaa laasim ku ah wa in maata hadduu dhinto murtaddan asigoo murtad ah hadduu dhinto falaa wax zakaa bixin maayo yacni wax zakaa oo laga bixinaayo ma jiraan asiga hadda waaba dhintay laakiin zaka laga bixinayo bacda mowtihi ma jirto qofka hadduu islaamnimada ka noqdo oo u noqdo ila lkufri uu diinta islaamka ka ridoobo hadduu riddadii ku dhinto hadda wax camala oo laga aqbalaya ma jiraan acmaashii hore u sameeyo kulligeedna baatil waay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabidat acmaaluhum allah wuxuu ku qayday fayamut wahuwa kaafir qofkii diinka ka noqda ee ka ridooba ee gaalnimo ku dhinta kuwaasi acmaashooda waa burtay buu yihi alla subxaana wa tacaala haddii laakiin uu ka toobad keeno riddadii uu soo islaamo acmaashiisi hore muu jirtaa acmaashiisi hore waa u jirtaa wixii acmaal saalixa uu qaban jiray waa u jirtaa ilaahay ka burin maayo subxaana wa tacaala sakadii lagu lahaa oo hore ugu waajibtay ayadana waxaa laga rabaa inuu bixiyo ayadana waxaa laga rabaa inuu bixiyo wixii tegey ee wakti ah zakadii laga rabay inuu bixiyo waa inuu dib ka bixiyo waa deen lagu leeyahay laakiin hadduu riddada ku dhinto falaa buy macnaa wax zakaa oo bixinayo laga bixinayo ma jiraan wayalzamu alwaliya ikhraajuhaa ويلزم waxaa ku laazima alwaliya weliga waxaa ku laazima ikhraajuhaa ay ikhraaجu zakaati zakada bixinteeda inuu ka bixiyo inuu ka bixiyo min maali الصabiyi wاlmajnuun ilmaha yar maalkooda wاlmajnuuni iyo midka waalan halkan sheekh wuxuu ka hadlayaa alwali wuxuu ula jeedaa qofka mas-uulka ka ah midka waalan ama ilmaha yar cunugan yarkaa maal buu leeyahay dabcan aabbihiisuu ka dhaxlay ama waalidkiibuu ka dhaxlay weli uga mas-uulaa jiraya soo ma oo hantida u ilaalinaya kadaalika almajnuun waxaa suuragala qofkan asigoo hanti lahaa inuu waasho waxaa ka mas-uula ciddii markaa ugu dhow ee mas-uuliyaddiisa qaadaysa midka waalan iyo kan yar labadaba weligooda waxaa ku laazima hantidooda inuu zakada ka bixiyo la dhihi maayo waa waalan yahay hantidiisa zaka laguma laha waa lagu leeyahay hantidiisa zako hadduu waalan yahay xataa caruurta yaryarka ah hantidoodana zakada waa laga bixinaya maxaa yeelay zakadu waa xaqu lmasaakiin walfuqaraa waxayna zakadu ku sugan tahay maalkan bicaynihi qofka shaksiga la fiirin maayo zakadu waxay ku ji- wa- ku waajibaysaa waa fii maalin mucayan waa hanti qofkan shaksiyadiisa ma qofka marka ama ha waalnaado ama ha fiyoobaado isaga ma la fiirinayo ama qof weyn ha noqdo ama qof yar ha noqdo maalkaasaa la fiirinaya wayalzamu asabiya walmajnuuna waxaa ku laazimaya buu yidhi ilmaha yar iyo midka waalan idaa saaraa mukallafayni hadday laba mukallaf noqdaan ikhraaju maa ahmalahu lwaliy ikhraaju maxay noqonaysaa ciraab ahaan yalzamu faacilkeedii waay yalzamuda faacilkeedii waay wayalzamu waxaa laazima asabiya walmajnuuna waxaa ku laazima midka yar iyo kan waalan idaa saaraa mukallafayni hadday labadooda mukallafiin noqdaan waxaa ku laasimaya ikhraaju maa shay bixintiisa ahmalahu lwaliyu weligii ou ihmaaliyey ou dayacay weligii baa ka bixi waayay cunuga matalan waa yaraa hantidiisa zakaa lagu yeeshay weligiina ma bixin markuu qaangaaro maxaa laga rabaa zakawaadkii hantida lagu lahaa waa inuu bixiyo markuu qaangaaro walow qusiba maaluhu haddii maalkiisa la qasbo ow suriqa ama la xado ow daaca ama uu dayacmo lumo oo waqaca fi lbaxri ama badda uu ku dhaco ow kaana lahu daynun ama uu dayn ku lahaa calaa mumaatilin mid meermeerinaya fain qadara calayhi bacda dalika markaa kadib hadduu awoodo lazimahu waxaa ku laasimaya zakaatu maa madaa wixii tegay zakadooda wailaa hadduusan awoodin falaa maya walow qusiba maalu haddii maalkiisa la la qasbo bimacnaa haddii la dhaco waa dhacwa ow suriqa ama la xado farqisa uma dhexeeyo alqasbu wasariqa farqiga u dhexeeya alqasbu waa wixii xoog lagaaga qaato indhahaagoo shanaa lagaa qaatay xoogaana lagaaga qaatay qasbi baa la yidhaha kaas sariqa lama yidhaahdo sariqadu waa maxay waa akhdu maali lghayr bikhufya qofka hantidiisa si hoose in looga qaato in inta laguu soo gaatamo laguu soo dhuunto lagaa xado taasaa xatooyo la yidhaahdaa axkaam ahaanna sharciga waa ku kala duwan yihiin haddii marka qofka maalkiisa la xa- een, la xoogo oo qasab looga qaato ow suriqa ama la xado waa laga xaday ow daaca ama dayacmo lumo maalkiibaa ka lumay oo waqaca fi lbaxri ama baddo ku dhacda maalkan ogow maal nisaabka gaarsiisan waa maal nisaabkii zakada lagu lahaa gaaray oo la rabay in zakadii laga bixiyo ayaa xoog looga qaata maalkii oo dhan ama waa laga xaday ama wuu ka lumay ama baddo ku dhacay aw kaana lahu daynun ama asigaa wuxuu lahaa dayn oo wuxuu ku lahaa calaa mumaatilin mid meermeerinaya ninkan hantidiisa nisaab way gaartay laakiin nisaabkii dhammaa ninaa ka haysta oo deen ahaan ugu maqan tahay maalkiisoo dhan deen ahaan fulaana u qaatay fulaanna waa mumaatil sheekha fiir wuxuu ku qayday calaa mumaatilin calaa madyuun ma dhihin maxaa yeelay qofka deenta aad ku leedahay dadka deymaha lagu leeyahay laba waayo qofna waa mumaatil qofna mumaatil ma aha midka hadda laga hadlaayo waa midka mumaatilka ah mumaatilka waa midka meermeeriya qofka qofka meermeerinta lagu yaqaan ma laga rajaynayaa inuu deentii bixiyo mase rajada laga qabo way liidataa in deentii laga helo rajada laga qabo waa liidataa rajada laga qabo way liidataa marka wuxuu leeyahay qofkan hantidiisa nisaab way gaartay laakiin hantidiisa waa dayn uu ku leeyahay hebel hebelna waa mumaatil ow kaana lahu daynun calaa mumaatilin ama deen buu wuxuu ku leeyahay qof wax meermeeriya dhowrkan lasoo sheegay mid walba ka mida maalaa ka maqan mid maalku wuxuu uga maqan yahay in laga dhacay mid wuxuu uga maqan yahay sariiqo iyo tuugnimo iyo xatooyo mid wuxuu uga maqan yahay inay ka luntay midi badday uga dhacday oo doonaa la degtay midna wuxuu ku leeyahay mumaatil oo mid wax meermeerinaya inta lasoo sheegoo dhan mid walboo ka mid a fain qadara hadduu awoodo calayhi ay cala lmaali maalkii hadduu awoodo bacda dalika markaa kadib muxuu ula jeedaa maalkii baa usoo noqda waa laga dhacay laakiin nimankii ka dhacay waa laga daba tegay oo waa looga soo celishay ama waa laga xaday tuuggiibaa xaday ayaa laga daba tegay oo waa laga soo dhiciyey ama waa ka lumeen oo waa loo helay iyo wixii la mid a ama baddii baa ku dhaceen laakiin waa la soo badbaadiyey ama mumaadilkii baa laga helay hantidii calaa kulli dariiqi la rabaha loo maree fain qadara calayhi hadduu awoodo maalkii inuu ku tasarufo bacda dalika markaa kadib lazimahu waxaa ku laasimaya ninka maalka leh zakaatu maa madaa wixii tegay zakadoodaa laga rabaa maalan maalkaa laba sanaa laga haystay nisaabkana waa gaarsiisnaa laba sano kadib ayuu hantidii helay hantidii ka maqnayd laba sano kadib uu helay ma waxaa leeyahay hadda kadib hadda aan bilowno xawalaanulxawlo sanadha soo wareegto mase labadii sano ee tagta waa la xisaabinayaa labadii sano ee tagta waa la xisaabinayaa maxaa yeeley qofkan maalkii zakada lagu lahaa milkiyadiisu kusoo noqday milkiyadiisu kusoo noqday wuu awoodi karaa inuu bixiyo wixii ka tegay waa inuu bixiyo marka wailaa haddii kale hadduusan awoodin oo maal gacantiisa soo gala aysan jirin falaa maya walidaalika fuqahada waxay isku khilaafeen qofka haddii uu deen leeyahay deenta uu leeyahay ma ku xisaabinayaa zakada uu rabo inuu bixiyo maala qofkaa hanti buu leeyahay hantidiisa qayb ka mida asaa haya qayb ka midana maxay uga maqan tahay deynay uga maqan tahay qaybtaasi deenta uga maqan ma ku soo darayaa hantida uu zakada ka bixinayo mase wuxuu leeyahay inta deen iiga maqan waxaan ka soo qaadayaa waxaan lahayn oo kale oo zakada lagu xisaabin maayo sida saxiixa waa in tafsiil la geliyo tafsiilkana waxaa waaye cidda uu zakada ku leeyahay cidda uu deynta ku leeyahay rajada uu ka qabo inuu deentiisa ka heli karo haddii uu qofka deen uu ku leeyahay rajo uu ka qabo inuu deentiisa siinaayo uusan mumaatil ahayn hantidaasi wuu ku darsanayaa xisaabta xisaabta wuu ku darsanayaa waxyaabuhu zakada ka bixinayana ka mid tahay maxaa yeeley haddaba yaysan gacantiisa ku jirin waxay la mid tahay wax gacantiisa ku jiroo kale maadaama uu rajo ka qabo in hantidiisa kusoo noqon doonto oo heli doonto hadduu laakiin rajo badan ka qabin dadka waa la kala yaqaan qof waxaa jira deentii kaa gashay aduga sabrayso oo rajo badanba aadan ka qabin inaad ka hesho hadduu noocaas yahay oo iska kaa daba wareejinayo berri iyo saa dambe uu ku hayo ha ku kaasoo kale ma xisaabsanaysa waa inaad ka sabarto noocaas sabarka laga joogo maalkaasi wuxuu ka dhigan yahay maalaadan lahayn oo kale uu ka dhigan yahay ku xisaabsan maysid zakada marka tafsiilkaasaa la gelinayaa walow aajara daaran sanatayni biarbaciina diinaaran walow aajara hadduu kireeyo daaran guri sanatayni laba sano hadduu kireeyo waa tusaale biarbaciina diinaaran afartan diinaarna uu ku kireeyo wa qabadahaa walxaal qabadahaa afartankii diinaar uu la wareegay yaa yaa yaa la wareegayoo qabdoonaya ninkii saaxiibulbeytka ahaa ee guriga kiraysanayay wa baqiyat afartankiina ay ku baaqi noqotay fii milkihi mulkiyadiisa ilaa aakhiri sanatayni ilaa labada sano aakhirkooda fa idaa xaala alxawlu lwal xawlka hore hadduu soo wareego ninkan afartan diinaar u haayo afartan diinaar zake ma lagu leeyahay yaa waxaan ku soo marnay buluuqa meeqa nisaabka diinaarku waa dahab dahabka meeqa ugu yar ama nisaabkiisa uu ka bilowdaa yaa afartan miya dahabka dahabka labaatan u ahaa labaatan diinaar ayaa waxaa la yidhi nusfu diinaaraa lagu leeyahay soo ma ahayn yaa labaatan diinaar waa waayahay afartan markaad leedihiin ari maaha wax laga sheekeynayo wax hadda la sheegayo waa dahab dahabka labaatankii diinaar ayaa zakadu ku waajibaysa waatuu nabigu nisfi diinaara lagu leeyahay diinaar nuski waaya arbacuuna diinaaran marka waa labaatan iyo labaatan waay waaya hadduu marka gurigii kireeyo laba sanana uu kireeyo sanadkii meequu ku kireynaa afartan diinaar haddii la yidhahdo sanadkii meeqa waay sanadkii labaatan diinaar waa ilaan laba sano waaye sanadkiiba labaatan diinaaruu ku kiraysan yahaa gureyga afartankii diinaaru hal mar qibdooduu la wareegay afartankiina milkigiisay ku baaqi noqotay ilaa aakhiri sanatayn meeshaa iska fiiri wuxuu rabaa shuruudii oo dhammaystira inuu tusaalaha kaaga dhigo afartan diinaar nisaabki waa gaartay waana ka badantaa xawalaan alxawlna waa jiraa waa kan ku dhahayo wabaqiyat fii milkihi ilaa aakhira sanatayn markuu ku leeyahay muxuu ilaalinayaa soo wareegiddii sanadka u ilaalinayaa nisaabkiina waa la helay xawalaan alxawlna waa la helay see marka sekada looga bixinaa afartankaas diinaar wuxuu yidhi faidaa xaala alxawlu lwal xawlka hore hadduu soo wareego hadda laba xawl soo maha waxaa meesha yaal xawlkii waa sanadkiiba mar waay hadda laba sano haddii la yidhaha meeqa xawl waaye laba xawl waaye faidaa xaala alxawlu lwal xawlkii hore ama soo wareegiddii hore hadday soo wareegto waa sanadkii koowaad zakaa cishriina faqad labaatan diinaar keliya ayuu zakada ka bixinaya faidaa xaala alxawlu athaani xawlka labaad hadduu soo wareego zaka alcishriina labaatankii ayuu sakada ka bixinayaa allatii labaatankaasoo zakaahaa ou ka zakeeyey lisanatin ay lisanati almaadiya sanadkii tagta uu zakada ka bixiyey wazaka alcishriina labaatankiina zake ayuu ka bixinayaa allatii labaatankaasoo lam yuzakihaa uusan zakada ka bixin wuxuu zakada ka bixinayaa lisanatayni laba sano zakadoodu bixinayaa meeshaan waxaa yaalla afartan diinaar oo guri lagu kireeyey guriga kiraysan asiga zake ma laga rabaa yaa guriga kiraysan zake ma lagu leeyahay guriga lacagta iska dhaafa guriga wax zakaa laguma laha waa ku soo marna buluuqo guriga wax zakaa laguma laha gurigu litijaara ma aha waxyaabihii cayntooda zakada lagu lahaana ma aha guriga qofka uu leeyahay iyo midka uu kiraysanayo cayntooda wax zakaa laguma laha laakiin lacagta ka dhalanaysa zakaa lagu yeelanaya hadday nisaabka gaarto lacagta hadda ka dhalanaysa waa afartan diinaara guriga lagu kireeyey afartan diinaar markaan fiirino nisaabka waa gaartay waa ka badantaa laba sanana lagu kireeyo guriga sanadka koowaad meequu ku kiraysan yahay yaa hal sano way soo ma sanadka koowaad yani sanadka koowaad labaatan labaatanuu ku kiraysan yahay sanadka labaadna muxuu ku kiraysan yahay labaatan kale afartankan diinaar oo labada sano waa sidaas haddaan nidhaahno afartanka diinaar hal maraan zakada ka bixinaa sanadka koowaad markuu soo wareego afartanka waa ka bixinaa markaan nidhaahno adiga labada yani labada labaatan ama afartankan meeqaad isku hubtaa sanadka koowaad markuu dhammaado inaad adigu leedahay yaa meeqaad isku hubtaa inaad leedahay labaatan keliyaad leedaha isku hubtaa labaatanka dambe mulkiyadda aad leedahay dacfi baa ku jira dacfiga ku jira waa maxay gurigan hadduu dumo ama manaaficdiisu ay baaba'do markuu hal sano lagu jiray sanadkii dambe bilaawgiisu gurigii baaba'a maxaa lagaa rabaa labaatankan dambe waa inaad iska celisid waa idan meesha weli faraa ku godan soo ma labaatankan dambe kuuma yacni kuuma xalaaloobin weli si fiican kuuma sugna sheikh wuxuu leeyahy marka maadaama aysan labaatankan dambe sugnaanayn ilaa waqtigooda dhammaystirnaado midda la isku hubo zakada ka bixi sanadka koowaad labaatanaad zakada ka bixinaysaa labaatan meeqaa laga bixin jiray labaatan diinaar nisfu diinaar uu ahaa soo maa nisfu diinaaraad ka bixinaysaa sanadkii labaad markuu dhammaado labaatanka kale mulkiyaddiisu way sugnaatay sanadka labaad markuu dhammaado labaatanka kale milkiyadiisu way kuu sugnaatay labaatankii horena waa haysaa waa baaqi maxaa samaynaysaa marka labaatankii hore hal sana ka soo bixisay maxaa ku harsan sanadka labaad waa ku harsan sanadka labaad waa ka bixinaysaa labaatanka dambena meeqaa lagu leeyahay labaatanka dambe meeqa sanaa lagu leeyahay laba sanaa lagu leeyahay maxaa yeele sanadka hore lagama bixin sanadkii labaadaa ku dhammaaday ayadoon kii hore laga bixin maxaa laga bixinayaa marka zakadii laba sanaa laga rabaa sanadkii hore oo nisfu diinaara iyo sanadkan dambe oo nisfu diinaara afartankaas marka labada sano meeqaa ka baxaysa afartanka diinaar labada sano markii la isku wada daro meeqaa ka baxaysa laba diinaar keliyaa ka baxaysa laba diinaar keliyaa ka baxaysa ila mid walba nisfi diinaara ka baxaya soo ma aa laba diinaar keliyaa ka baxaysa shiikha marka miduu kuu sharaxaya taawa wuxuu ku yidhi walow aajara hadduu kireeyo daaran guri sanatayni laba sano hadduu kireeyo biarbaciina diinaara ijaarada waa u tegi doonaa kirada sideedaba waxaa lacagta ku qaadanaysaa waa muqaabil almanfaca manfacada laga helayo waxaan aad kiraysay muqaabilkooda waa lacagtu markaan guri kaa kireeyo ee aad lacag isiiso lacagtaan aan kaa qaadanayo maxay muqaabil u tahay maxaad iiga bedelatay lacagtaan waxaad iiga bedelatay inaad ku intifaacdo gurigan soo mah ood ka faa'iidaysato ijaarada haddii manfacadeedu baaba'do yay ku soo noqonaysaa ninkii guriga iska lahaa ayay ku soo noqonaysaa ijaaradu way buraysaa haddii manfacadu baaba'do kiradu halkaasay ku baaba'aysaa hadday lacagi xaggaaga ay jirtay ood wax hormarsatana waa inaad soo celiso oo qofkii iska lahaa u soo celiso wuxuu yidhi walow aajara hadduu kireeyo daaran guri sanatayni laba sano biarbaciina diinaaran afartan diinaar hadduu ku kireeyo wa qabadahaa jumladan xaaliya waay jumladan waa jumla xaaliya xaalow afartankaas diinaar qibdooday ou la wareegay ma aha afartan diinaaroo ka maqan ma aha waa lagu wareejiyey waa la siiyey wa baqiyat afartankuna ay ku baaqi noqotay fii milkihi asiga milkiyadiisa kama wareegin ilaa aakhiri sanatayni ilaa labada sano aakhirkeeda milkiyadiisa ayay baaqi ku noqotay faidaa xaala alxawlu lwalu xawlka hore hadduu soo wareego zakaa cishriina faqad labaatan keliya ayuu zakada ka bixinaya labaatanka waxa zakada looga bixinayo waa sheegnayoo waa labaatanka aada isku hubtay inaad leedahay oo manfacadii muqaabilkii aad uu ninkaani kugu siiyey waa ka helay gurigii waa ku intifaacay muddo sanada labaatanka marka waa labaatan milkiyadiisa aad isku hubto asaad ka bixinaysaa zakada faidaa xaala alxawl athaani xawlka labaad hadduu soo wareego zaka alcishriina wuxuu zakada ka bixinayaa labaatankii allatii labaatankaasoo zakaahaa uu zakada ka bixiyey lisanatin sanad yacni sanad tegay ayuu ka bixiyey zakada sanadka labaadna waa ka bixinayaa wa zaka alcishriina alatii lam yuzakihaa labaatankii uusan zakada ka bixinna zaka ayuu ka bixinayaa lisanatayni laba sano zakadooda ayuu ka bixinaya waa la fahmaya lataa meeshaas walow malaka nisaaban hadduu milkiyo nisaab faqad oo keliya nisaab keliya ayuu helay hal nisaab wey wa calayhi min addayni walxaal calayhi dushiisa u ahaaday min addayni xagga daynta miluhu nisaabkii oo kale hal nisaaboo maalana waa haystaa yacni zakadii way gaartay hantida uu haysto intuu haysta in la midoo deenana waa lagu leeyahay sheikhu wuxuu yidhi lazimahu zakaatu maa biyadihi waxaa ku laazima in zakada uu ka bixiyo wixii gacantiisa ku jira wixii gacantiisa ku jira waa nisaabku asiga lahaa soo ma waa inuu zakada ka bixiyo waddaynu dayntuna laa yamnacu lwujuuba waajibnimada diidi mayso sababtoo ah culimmadu waxay yidhahdeen alzakaatu fi اlcayni waاddaynu fi اdima isku jihaba uma socdaan marka alzakaatu fi اlcayn waاddaynu fi اdima zakada waxaa lagu leeyahay maalka cayntiisa adiga aada leedahay deentuna maxay ku saabsan tahay qofka dimadiisa wo yacni waa cahdigiisa iyo dimadiisa waa wax asiga laga rabo maal mucayana ma ah idan laba jihoo kala duwan waayo sidaa darteed haddaad adigu deemaysan tahay maalkaaga iyo hantidaaduna ay zaka nisaabkii ay gaaraan deenta adiga lagugu leeyaha la fiirin maayee maalkan aada leedahaa la fiirinaya maalkan aada leedahay ee nisaab ka gaaray ayaa zakadiisa lagaa qaadaya waddaynu dayntu laa yamnacu alwujuuba ma diidaya buu yidhi alwujuub ee wujuuba zakaa zakada waajibnimadeeda ma diidayo walaa tajibu zakaatu zakada ku waajibin mayso ilaa fi lmawaashi ilaa nicmoolayda mooyaane waa alibil waalbaqar waalghanam saddexdaas ula jeeda almawaashi waa saddexdaas waannabaati fii bacdi nusaq waxaa ku taalla wamaa yuqtaatu min annabaati waana sida saxiixa ah in lagu qaydo xataa haddaan aysan ku jirin waa inaad ku qaydo maxaa yeele nabaadka wax quudaho la cunayo waxaan waxaan quud ahaynba way iskugu jiraan waxyaabaha dhulka soo baxa waxa hadda zakadu ay ku waajibaysana waa maa yuqtaatu yacni wixii quut ah oo quud ahaan loo cuno oo ka mida min annabaati waxyaabaha dhulka ka soo baxa wadahabi iyo dahabka walfidati iyo fidada wa curuudi tijaara iyo curuudu tijaara wamaa yu'khadu iyo wixii laga qaado min almacdini walrikaaz macdinta iyo rikaaska rikaaska waa dafnu ljaahiliya buluuqa oo kusoo marnay watajibu zakaatu zakadu waxay ku waajibaysaa buu yidhi fii cayni lmaali maalka cayntiisay ku waajibaysaa laakiin low akhraja min hayrihi laakiin maalkii waxaan ahayn hadduu ka bixiyo jaaza way bannaan tahay buui zakadu waxay ku waajibaysaa maalkii cayntiisa laakiin hadduu maalkii cayntiisa zakadu ku waajibaysay beddelkiisa uunta qiimeeyo qiimo bixiyo jaaza way bannaan tahay asalka laakiin caynta maalkay ku laasimaysaa fabimujaradi xawalaani alxawli in sanadku soo wareego oo keliya ayaa yamliku lfuqaraa'u fuqaradu waxay milkinayaan min almaali xagga hantida qadra alfardi qadarkii waajibka ahayd in la bixiyo ayay mulkinayaane maalkaaga ku lahaanayaan xataa low malaka xataa qofka hadduu milkiyo mi'atay dirhamin laba boqoloo dirham faqad oo keliya walam yusakihaa uusan zake ka bixin axwaalan xowlal badan yani dhowr xowl ama dhowr sano uusan zake ka bixin lazimahu zakaatu zakadu way ku laasimaysaa lisanati اluulaa faqad sanadka hore keliya ayay zakadu ku laasimaysaa sanadka hore keliya ayay zakadu ku laasimaysaa laba boqoloo dirham uu leeyahay laba boqoloo dirham meeqaa lagu leeyahay qadarka laga bixinaayo ee waajibka ah waa meeqo yaa shan dirham waa laba boqoloo dirham waxaa lagu leeyahay shan dirham waataa hadda ka hor kusoo sheegnay laba boqoloo dirham markaad rabto inaad ka soo saarto qadarka waajibka afartan qof u qaybi laba boqol marka afartan qof laba boqol aad u qayb yani laba boqol aad u qaybiso meeqaa qofkii kusoo aadaysa qofkii shanaa kusoo aadaysa shan dirhamaa qof walba kusoo aadaysa shantaa dirham ayaa waxay tahay qadarka waajibka ay tahay in la bixiyo qadarka waajibka waa shantaa dirham shiiku marka mas'aluu rabaa halkaa inuu sheego hadalkan wuxuu la socdaa warkiisii ahaa watajibu zakaatu fii cayni ilmaal zakadu waxay ku waajibaysaa maalka cayntiisa fuqahada qaara waxay qabaan zakadu maalka cayntiisa ku laasim ku waajibi maysee dimada qofkay ku laasimaysaa labada qowlna farqiyaa u dhexeeya haddii aan idhaahno zakadu waxay ku laasimaysaa fi dimma oo waajibka waa fi dimma tusaalaha hadda sheikhu sheegay oo ah laba boqoloo dirham hadduu qofkuu lahaa dhowr sanana uusan zake ka bixin hadda sheikha muxuu yidhi sanadka koowaad bas uu bixinayo yidhi soo ma qowlkaas kale sanad walba zakadiisu bixinaya qowlka kale haddii la qabto aan markaa gudaha u galno tusaalahan sheegu sheegay qofkan markii la yidhaahday maalkiisa cayntiisaa waajibka ku taha zakada qofka lama fiirina maalkaa la fiirshay maalka markaan fiirino wuxuu noqday laba boqoloo dirham uu noqday laba boqoloo dirham ayagaa laga rabaa zakadii soo maaha cayntoodii mar hadduu maalkii laba boqoloo dirham gaaray fuqaradii iyo masaakiintii hantidii way kula wadaageen maalkaagii bay kula wadaageen meeqay ku yeesheen maalkaaga labadii boqoloo dirham meeqay ku yeesheen shanay ku yeesheen macnaheedu waxaa marka shantaasay kugu leeyihiin haddii sanadkii koowaad marka shantaas ay kugu lahaayeen oo qeybtoodu ahayd shantaasi sanadka labaad meeqaad leedaha adiga sanadka labaad hantidaada meeqa waa yaa laba boqoloo dirham sanadkii koowaad shanaa lagaala baxay shanaa masaakiin iyo fuqara yeesheen sanadka labaad meeqaa leedahay laba boqol sagaashan iyo shan dirhamaad leedahay boqol sagaashan iyo shan dirham ma zakaa ku waajibta nisaabka ma gaarayaan ma gaarayo sanad saddexaadna ma gaarayo idan sanadka koowaad keliyay fuqara iyo masaakiin wax kugu leeyihiin hadalka sheekhu waa sidaa markuu ku leeyahay sanat ulaa keliya la bixina macnaheedu waxa waaye shantii sanadkii horeyba la tageen adaa u haya haddaadan siinin laakiin way kugu leeyihiin macnaheedu waxa waa shirkay kula noqdeen haddaadan bixin xataa shirkay kula yihiin shantaasi ayay ku leeyihin meesha dadka markay shirka noqdaan soo nisbe la iskuma darsada lacaga ah ama halab ama yani qofka nisbadiisu ha badnaato ama ha yaraato fuqarada marka nisbay kugu yeesheen marba haddii nisaabkii la gaaray sanadna soo wareegay qolada dhahaysa zakadu fil cayn ay ku waajibaysaa qowlkooda waa sidaas laakiin qolada tiri fidima zakada laga rabaa maal ma fiirinayaan iyay fiirinayaan ayagu aday ku fiirinayaan calaa hada alqowl sanadka koowaad labadii boqol oo dirham waxba kamaadan bixin sanadka labaad waxba kama bixin sanadka saddexaad waxba kama bixin waxaas iyay ku aruureen qowlka labaad iyay ku aruureen waxaasoo dhan aday kugu aruureen bay leeyihin waa inaa iska bixisa marka sanadka koowaad shanaad bixinaysaa kii labaad shanaad bixinaysaa kii saddexaad shanaad bixinaysaa maxaa yeelay zakada fidi fiidimatika ayay ku aruurtay ee filmaal ma ah يعني في عين المال ما قولك شيخ الشيخ يا مركز صواب زكدوا في العين لا في الذمة عين تقفك يعني عند عين تمالك أي زكدة الأولية وعرف بمجرد حوالان الحول سندك إنه سو وريغو ومركز النساء كارتم أو مجرده كليا أيا يملك الفقراء فقراء وحي ملكنا يعني سند سندك إنه سو وريغو كليا سببتي أي فقراء وحي ملكنا يعني min almaali xagga maalka waxay ka mulkinayaan ay yeelanayaan qadra alfardi qadarka waajibka xataa low malaka mi-atay dirhamin arrintan tusaale waayo marka haddii xataa uu mulkiye buu yidhi laba boqol oo dirham faqad oo keliya walam yusakihaa uusan zake ka bixin labadaa boqol oo dirham axwaalan xowlal axwaal waa jamcu xawl waayo يعني حولل بدن أما سند بدن أوسن كبه لازمه وحانين كاس كل لازمي الزكاة زكاة كل لازمي للسنة الأولى سنة كي هرة كواب كلية أي زكاة كل لازمي للسنة الأولى فقط سنة كهرة كلية أي زكاة كل لازمي وأنا فهمت أنا أملينا سببت أقول لازمي سببت أقول لازمي وحوايا هذا سنوات كان ضمبه قف كمال كيسو نساب ما جاسيسنا sanadkii hore ayaa waxaa laga qaaday qadarkii waajibka ahaa oo masaakiintu ay ku yeesheen wixii intaa ka dambeeyay naaqis bay ahayd hantidiisa oo way ka hooseysay nisaabkii walow talifa maaluhu kullu hantidiisoo dhan hadday baaba'do bacda alxawli markuu sanadkii wareegtay kadib wa qabla tamakuni iyo intuusan makansan ka hor min alikhraaji bixinta سقطت الزكاة زكاة وإلا عيساب مالكي صدنا بابا مركو سند كي سو وريغي أصون ولي أي أسورة قلن إنو زكاة بحيو أيا هنتدي سو بابا سقطت الزكاة زكاة وإلا عيساب محايا لها تقف كان محو حكا بحيو وما هيست أسيقا وحو نغضي قف إن لو قرقار مضا وإن تلفها دو بابا بعضه مالك قاركي بحيث ميل نقص ومالك كنقصام عن النصاب النصاب مالك ان ما بابا ان قيبا بابا ادين مالك وحو كهوس مري نصابك لا ربي انو غارو markii zaka laga bixinayo lazimahu waxa ku laazimaya biqist albaqi inta soo hartay nasiibkoodi ayaa ku laazimaya wasaqata waxa dhacaya biqist biqist talifi inti baba aday nasiibkoodana waa baabaaysa ee way dhacaysaa maalkii qaybna waa baaba'day qaybna waa baaqi tusaale ahaan laba boqol oo dirham ayuu lahaa nisaabkii waa gaarsiisnaa maalkaasi soo ma labadii boqol oo dirham oo nisaabkii nisaabkii zakada gaaray sanada ku soo wareegtay asagoo isla labadii boqol oo dirham wixii lagu lahaa bixi zakadii lagugu lahaa iska bixi weli intuusan tamakunsan uusan awoodin inuu zakadii iska bixiyo ayaa labadii boqol hal boqol oo ka mida baaba'day labadii boqol hal boqol oo ka mida ayaa baaba'day maxaa soo haray boqolaa soo haray shiikhu wuxuu leeyahay waxaa ku laazima inta soo hartay nasiibkii lagu lahaa inuu bixiyo intii baaba'dayna nasiibkoodu waa dhacaya labadan boqol oo dirham guud ahaan meeqaa lagu lahaa labada boqol shanaa lagu lahaa shan labada boqol u qaybi marka mid walba boqol walba meeqaa laga rabay laba iyo bar weeyo soo maa idan marka boqolka hadda aad haysato laba iyo bar ka bixi boqolkii baaba'ayna labadii barkii uu lahaa ama lagu lahaa waa la dhacday maadaama ay baaba'day ayaday la tegaysaa lazimahu waxaa laazima uu yidhi biqisti albaaqi yacni qaybtii intaa hartay wa saqata waxaa dhacaya biqisti taalifi intii baaba'day nasiibkooda iyo qistigoodana waa baaba'aya yacni waa dhacaya wain talifa maaluhu kullu maalkiisoo dhan hadduu baaba'o ow bacduhu ama qaarkii hadduu baaba'o bacda alxawli markuu sanadku soo wareegay kadib watamakuni ay wa bacda atamakun iyo markuu makansaday inuu bixiyo kadib hadday hantidiisu wada baaba'do ama qayb ka mida ay baaba'do lazimahu waxaa ku laazima zakaatu albaaqi waaltaalif inta jo- taalla iyo intii baaba'day zakadeeda waa laga rabaa labadaba waa laga rabaa sababta meeshaan labadaba looga raba maxay tahay meeshaan tafriid iyo taqsiiraa jira asaa gaabiyey qofkan tii hore taqsiir ma lahayn gaabis ma jirin qadar ilaaha ku dhacday maxaa yeelay tii hore qabla tamakunay ahayd qofkaasi ma awoodi karin inuu bixiyo asagoo weli aan makansan oo isku diyaarinayo ayayba wax baaba'een tii hore tan laakiin nisaabku maalku waa gaaray sanad waa soo wareegay awooduu u lahaa inuu bixiyo waa cagajiiday inuu masaakiintii xaqooda iska bixiyo asoon wax cudurdaara lahayn ayuu ka cagajiyey kadib maalkii aafaa ku timido ama waa wada baaba'ay ama qayb ka midaa baaba'day waxaa la leeyahay amaha kaa wada baaba'o ama qayb ka mida ha baaba'do intaad haysatay iyo inta baaqiya kulli zakadii waa lagaa rabaa le wax zakaaga kaa dhacaya ma jiraan maxaa yeelay adaga xaggaaga taqsiirka iyo gaabiska ka yimid walow zaala milk milkuhu hadduu milkigiisa zuulo fi lxawli sanadka dhexdii walow laxdatan walow ilbiriqsiba ha ahaatee uma caada kadibna uu usoo noqdo ilaa milkihi milkigiisa usoo noqdo fi lxawli isla sanadkii gudihii aw lam yacud ama uusan soo noqon aw maata ama uu dhinto fii ahnaa'i alxawli sanadkii gudihiisa sa- saqadat izakaatu zakadu way dhacaysaa maalka nisaab inuu gaaro iyo inuu sanad ku soo wareego asagoo nisaabkii dhan ayaa loo shardinaya soo ma maalkii nisaabka waa gaaray laakiin sanadka uu soo wareegayo gudihiisa intii lagu jiray ayaa maalkii iyo hantidii uu lahaa waxaa wuxuu ka zuulay mulkigiisa iyo lahaanshihiisa lacagti waa ka baxday bixitaankaasi walow laxdatanba ha noqoto ilbiriqsi hadday doonta ha ahaato ilan tijaarada iyo ganacsiga inta badan waa warwareegtaa soo ma laba boqoloo dirham oo haystay tusaale ahaan labadii boqoloo dirham waa bixiyey in yar kadib ama saacado kadib waxaa soo galay laba boqoloo dirham nisaab yani xawlkii meeshiisa miyuu kasii soconaya mase haddana inuu bilowdo waaye min jadiid waa bilaabmaya maxaa yeelay kii hore sanadka usoo wareegayey wuxuu ku baaba'ay inuu milkigii qofka ka zuulay maalka walow zaala milkuhu milkigiisa hadduu zuulo fi lxawli ay fii ahnaa'i alxawl sanadka gudihii walow laxdatan walow ilbiriqsiba ha ahaade uma caada kadibna uu usoo noqdo ilaa milkihi lahaanshihiisa fi lxawli sanadkii dhexdii aw lam yacud ama uusan soo noqon aw maata ama uu dhinto fii ahnaa'i alxawli sanadka dhexdiisa saqadat izakaatu zakadu way dhacaysaa sakadu waa dhacaysaa oo haddii shardigii ahaa xawalaan alxawl lagama helin wayabtadi'u lmushtari wuxuuna bilaabayaa midkii wax gatay aw ilwaarisu ama midka wax dhexlaayay waxa- wuxuu bilaabayaa alxawla sanadkii min xiini milkin waqtigii lahaanshahu ka bilaabaya maalkii aabbihiisaa lahaa nisaabuu gaaray sanadkii asoon soo wareegina aabba dhintay waxaa la wareegaya soo maaha kuwii dhexlaaya kuwii dhexlaaya hantida markay la wareegaan ayaa ayaga u bilaabmaya xawlkii intii aabba xoolka u socdo waa baaba'ay maxaa yeelay milkiga aabbo waa ka wareegtay hantidan yay u wareegtay waxay u wareegtay warasadii bay u wareegtay markii ayaga maalka uu ku soo wareego markaasay ka bilaabayaan sanadka halkaasaa xawlaan xawl looga bilaabaya waxaa la mid ah hadduu mahantidii milkigiisu ay ka baxdo kadibna ay ku soo noqoto ayadana waa la mid waxyaabaha hadda ugu badan waxa waa dadka tujaarta ama ganacsatada ah inta badan kaashka uma fadhiisto lacagaha kaashka ah dhowr kun oo doolar ayuu helayaa maanta berrina waa bixinayaa saa danbuu helayaa maalinka ku xigta haddana waa bixinaya xawalaan ulxawl ma laga helayaa lacagtaasi ma laga helayo haddaanan xawalaan ulxawl la helina zaka ma waajibaysaa hantidaas ama maalkaa zaka ku waajibi mayso ilan hanti fadhida oo sanadka uu ku soo wareegaayo ayadoo qofkaasi leeyahay oo milkigiisa ay ku jirto nisaabkiina u dhammaystiraya ma noqonayso wayabtadi'u lmushtari mushtariga wuu bilaabayaa aw ilwaariu ama midka wax dhaxlaya wuxuu bilaabayaa alxawla sanadka wuxuu ka bilaabayaa min xiini milkin waqtigii lahaanshaha markuu asiga lahaado oo milkigiisa soo gasho ka bilaabaya laakiin low azaala milka ah, meeshaan sheekh waxbuu ka digaya laakiin ha yeeshee low azaala hadduu zuuliyo asiga milkahu lahaanshihiisa hadduu zuuliyo fil xawli sanadka dhexdii firaaran min azakaati asagoo zakada ka cararaya fainahu yukrahu waa la karaahiyaystaa wey sida saxiixaana xaaraam waay karaahiyo keliya ma ahe waa xaaraam wayasixu lbaycu baycuna waa ansaxayaa buu hadday wuxuu zaka ka carar ay yihiin ninkaasi xaaraan buu ku jiraa ficilkiisu xaaraan buu walow baaca hadduu iibiyo bacda alxawli sanadka markuu soo wareega kadib wa qabla aliikhraaji iyo intuusan bixin ka hor batala fii qadri zakaa beecaasi waa burayaa qadarkii zakada lagu lahaa beecu waa ku burayaa wasaxa beecu waa ansaxayaa fi lbaaqi inta soo hartana waa ku ansaxaya ninkaani maal buu lahaa laba boqoloo dirham uu lahaa maalan laba boqoloo dirham sanada kusoo wareegtay xawalaan xool waa la hela soo ma sanadka markuu kusoo wareegtay kadib intuusan zakadii iska bixin ayuu labadii boqoloo dirham wuxuu ku galay beec ninuu labadii boqoloo dirham ku wareejiyey badeec uga soo gatay sheikhu wuxuu leeyahay labadan boqoloo dirham intii zaka loogu lahaa beec ku ansixi maayo beec waa ku burayaa inta ka soo hartay ou xaq asiga u lahaana beeciisu waa uga ansaxaya maxaa yeelay waa baycu maa laa yamlik waay qofkaasi wuxuu wuxuusan iska lahayn uu iibiyey labada boqol oo dirham meequu ku leeyahay qofkii meequu ku leeyahay boqol sagaashan iyo shan oo ku lahaa intaas beeceeda u soconaysa shantan kale asiga iskama leh ka warran baabuur aadan lahayn hadda hadda gado beecu ma ansaxaya oo aad tidhahda ha layga iibsado beec jira ma ah tanna sidii oo kale waa shantan asiga iskama leh wuxuusan iska lahayn uu iibiye marka waa meeshuu ku leeyahay baطla fii qadri zakaa beecu waa burayaa wuxuu ku burayaa fii qadri zakaa zakadii qadarkeedii ayuu ku burayaa wasaxa beecu waa ansaxayaa fi lbaaqi inta soo harta qadarkii zakada intaan ahayn beecu waa ku ansaxayaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin